waxaanu joognaa doctor xameed gabdhihii ku jiray isbitaalka oo lagu daaweynhayay oo ka kooban gabdho yaryar haween dhexe intaba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa idin salaame ilaahayna caafimaad annagiyo idinkaba hana siiyo waxaan halkaan ku soconnaa bulshadii rayidka ee magaalada muqdisho dad ka tirsan waxaana hogaaminaya guddoomiye abkow waxaan rabnaa inaan guddoonsiino hadiyaddan oo inoo soo dhiibtay horwood foundation haweenka gabdhaha xanuunsan oo ku jira isbitaalka waxaan ka nimid gaal shiraha oon soo guddoonsiinay gabdhihii gaal shiraha hadiyaddii aan u wadnay waxaa halkan ku jira saddex dirac saddex googordood saddex garbasaarood saliid saabuun oomo tamboni lix kastuumo saddex googordood waa barwaaqa ilaahay baa ku jirta allah idin barakeeyo waxaan rabnaa inaan idinkugu nimid inaan idin tusno inaan wadnahayaga aad tihiin dadkayaga aad tihiin dhakhtarkana khayr allaha siiyo waa iska kin xil qaamay annaguna waa idiin nimid allah idin caafiyo ilaahay baan idiin baryaynaa annagana ajar ha naga siiyo hormuud foundation iyo sheekh axmed cali jimcaalana allaha khayr ka siiyo iyo barako wuxooda allah u barakeeyo waxaan rabnaa marka inaan ku wareejinno alaabta aan idin siino qof walbana labaatan dollar baan siinaynaa oo kaararka ah haddii alla yidhaahdo waxaan rabaa marka kale un inaan ku daro dadka walaalahayaa oo soomaaliyeed oo na dhegaysanahaya waxaan rabnaa in loo gargaaro laisku gargaaro caafimaadka qofna lama dhalan dadkaanu meeshaan waa ku tabaalaysan yihiin waa qorax kuleyl waa oon meesha ay fadhiyaan wax badan bay u baahan yihiin waxaan rabnaa marka dadka na daawanhaya in dadkan wax lala soo gaaro wixii la siin kara loo soo diro soonkiibaa soo socda dad badanoo xanuunsan baa meesha yaalla weli ma aanaan gaarin in maxay t mas-uuliyadda aan mas-uuliyaddii dadkay weli wax ka rabtaa marka waxaan rabaa in lasoo gurmado haddii alla yidhaahdo oo dadka loo yimaado waktigaa nagu kulul maanta o dhan waan shaqaynaynay dhakhtarkaan rabaa inaan ku wareejino haddii alla yidhahdsheekha ayaga barakaysan allaha barakeeyo sheekh axmed nuur cali jimcaale annagaa u tagnay oo niri gabdhaha xabiska ku jira waxaan u rabnaa in la siiyo dhar ramadaan baa soo socda waa dumar waktigu waa kuleyl dadkii banaanka jooga maalinka wuxuu iska bedelaya intaasoo dirac intaasoo jeer inuu qubaysta raba saabuuntii saliiddii aad marsanayseen waana noo soo fududeeyeen waa noo soo dhiibeen annaguna waxaan rabnaa inaan idinku wareejinno waxaa kaloo la socda qofkiiba labaatan doolar oo aan rabno kaararka inaad isaga shubataan bardi meel kastoo la jooga waxa ilata telefoon waa la haystaa waxaan rabnaa ma rabno waqtigu inuu dheeraado inaan alaabta idin guddoonsiino aanan kusoo dhaweeyo walaalahayga civil society-ga saakid aroorti baan guryaha kasoo dheelmanay intaas waxaan usoo marnay maanta inaan adinka inaad naga istaahishaan dadkaan u shaqaynayno baad ka mid tihiin oon u taagannahay waxaan kaloo rabaa inaan abiil u jeediyo dadka soomaaliyeed oo daawanahaya ama dhegaysanahaya gabdhahayaga iyo wiilashayada xabsiga ku jira xabsigu ciqaab ma ahan waa meel anshax markii dowladeedii dhexe ay jirtay waxaa ugu fiicnaa alaabta xabsigu samayso waxay dhigi jireen riwaayado waxay lahaayeen ila daqli waxaan rabnaa in maanta dowladdu ma wada kaafitoomi karto waa dadaalaysaa dowladdu laakiin ma u malaynayo in meel walba laga jawaabi karo dowladdu waxay dowlad ku tahay dadkeedu inuu dadka u taageero waa isla ogna dowladdu canshuur ma qaadato waxaan rabnaa dadka bannaanka jira dadka dhulka jooga waqtigii ramadaankaa soo dhow in la cibaadaysto oo dadkan laga warqabo hadda waa gabdhihii waxaan la hadalnay wiilashana waxaan rabnaa ragga xiranna waa sidoo kale waa raggayaagii laakiin maadaama waxyagu ay wax kooban ahaayeen baan taargidka ka dhignay gabdhaha waxaan rabaa in maxayto dadka xiran dadka la jooga oo waardiyeynaya soomaali maanta waa duruufaysan tahay inaad dadka wax loo soo dhiibo soonka qofkiisa ka bixinahaya iyo qofka cibaadaysanahaya sadaqada aadan qof aadan waxba kuu gelin aad siinaysaa waa ka ajar badan tahay sadaqooyinka kale oo la bixiyo maadaama qaraabada ha la xiriiyo la yidhi haddana qof gaashirin ku jiro qofku wuxuu la yimid ilaahay kama abaal liibto addoonkiisa markuu eh, kaalmeeyo qof midka alla bixinaya toddobaatan jeer baa laisku jibaaraya walaalayaalow waxaan idinka codsanayaa soomaaliyay in dadka isbitaallada nooga jira dadka xabsiyada nooga jira dadka meesha dhimirka ku jira intaba inaan ogaano waa dadkayagii waa walaalahayagii waa ilmahayagii ee dhibaatada soomaali maanta ay badda kula daadanayso waa dhib me- guri walba gaarin marka waxaan rabaa inaan maxay haddii ilaahay yidhaahdo aan idinkana idinkula dardaarmo inaad waxaa tari kartaan tartaan ee raggan maxaa ee as- askarta u shaqaynaysa maxaabiista runtii saakoo dhan waa nala shaqeeyeen waa nidaamsan yihiin waa organized waa dad u diyaara inay ee, dadka hayaan iyo dadka kaleba u adeegaan marka waxaan rabnaa in la iskaalmeeyo waxaan kusoo dhaweynayaa walaashii caasho shaacuur oo ah hooyada magaaladan caasho shaacuur waa hooyada magaaladan meeshaan cun- hilbey ku karin jirtay intaan dawlad aanan haysan xoog leh marka waa kaas waa casho- aadan ugu mahadnaqaynaa taliyaha taliya ku-xigeenka ciidamada dhammaantood debleyda taliyaalka kale kulli mahad weynanu celinaynaa sida sharafta leh nadaafada meesha gabdhihii inay waxbaranayaan maanta aadan ugu faraxsannahay oo liid waxbarashay kasoo baxeen waana quraacayaan runta qalbigeenna biyaan maray waana mahadsantihiin madaxda sharafta leh waxaan rabnaa inaan haddii allah subxaana watacaala raalli ka noqdo wiilasha halkaan ku xihan waa wiilashayadii ma ahan gabdhahoo kale inuu lamid yihiin laakiin gabdhaha waa haween waa ka dabacsan yihiin dhibaato aan raggu qabin ay qabaan iyagu inaan raggana markooda u nimaado imaashadanuna intaan aysan ku ekaan sababtoo annaga ma anaanba ogeyn in dhibaatadan xabsiga ka jirto annaga waa nimid gabdhuhu maanta aaday ilayn quxuuneen maasha allah allaha sharfo ciidamada taliyaha iyo taliya ku-xigeenka iyo dableyda dhammaantood allaha sharfo aaday gabdhuhu maanta ila qurxa badan yihiin ma garan karaba gabdhahan waxay galabsadeen gabdhaha qurqurxoonay ila egyihiin marka waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo gabdhaha soomaaliyeed oo dibadda ku nool oo dalkan markii dhibaatada ku dhacda usoo gurmaday gabdhaha soomaaliyeedow maanta halkan waxaa weeye meesha xabsiga dhexe gabdho soomaaliyeed oo walaalihiin ah oo aad u dhibaataysan ayaa halkan ku xihan gabdhahaasi ramadaanaa dhalanahaya waa gabdho sooma waa gabdho wadaadaa waxay u baahan yihiin maanta in la dhaqaaleeyo in wax loo soo diro haddaad ilaahay ka rabtiin sharaf waa in gabdhaha maanta garab la siiyaa waa in ragga xiran garab la siiyaa haddii qofka ilaahay sharaf ka rabin waa gooni laakiin qofta alle subxaana watacaala sharaf ka rabo waa inay dadka aan maanta u shafeecnaa annagu xabsigaan dhaxa waa naqaanaa hadda maanta dadka saan u qurxano horta dowlad yaryaraan male waa run dad horaa yiri siday ahaan jireen ilaahay unbaa og laakiin maanta ilaahay khayr ha siiyo taliya ku-xigeenka iyo ciid- meesha ragga anugu nimada quruxda badan waxaan ka baryahayaa ummadda soomaaliyeed oo muqdisho ku nool hadday culamaa udiinka ahaan lahayd hadday ragga xoolaha leh ahaan lahayd hadday gabdhaha soomaaliyeed ahaan lahayd cid kasta hadday aqoon-yahanada ahaan lahayd cid kasta oo caawa baryi kara inaysan iloobin xabsiga dhexe inuu u baahan yahay kaalmo joogta ah sababto askarta xitaa meesha ka shaqaysaa mushaarka ay qaataan ma deeqo runta wadogtii xilliga lagu jiro waxaan rabnaa in gabdhaha ciidamada ragga ciidamada ah kuwa xiran dhammaantood in loo kaalmeeyaan rabnaa annaguna waxaan rabnaa nafteenna waxaan faraynaa maanta wixii ka dambeeya inaan garab iyo gacan buuxda aan siino insha allah marka waxaa taasaa ilaahay ka baryaynaa waana mahadsantihiin wabilahi towfiiq booqday ururadii bulshada rayidka ayaana soo booqday s s w c runtii een, waa maalin bukaankeenna femaileka een, gabdhaha waa maalin ugu duwan maalmaha kale maxaa yeelay bukaankan aad arkaysaan iyo kuwa kale oo hadda soo socdo ilaa afar cisbitaal bay ku jiraan qaar baanan haysan wallaahi bilaahi tallaahi waxay dharka isaga bedelaan saacdi ah ka mid ah waa loo soo qabeeyaa kaanaan siinaa n runtii aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa n runtii runtii deeqdan maanta ah waxay noogu dhigan tahay inay ciidda soo socoto bukaanka haweenka ah ee qaba cudurka dhimirka ee ku jira cisbitaallada habeed ciiddii xataa maanta inay haystaan maxaa yeelay en, waxay noo sheegtay abbaaya magaceeda aamina aamina waxay noo sheegtay saddex joog inay ka kooban yihiin ah, hataa ciiddii inay haystaan hormuud oo soo dhiibtay iyaga aad baan ugu mahad celinaynaa en, saboortka iyo kaalmada joogta ah walaalaheen hormuud ay la garab taagan yihiin bulshaweynta soomaaliyeed en, gaar ahaan bukaanada baahida gaarka ah qabo hadday noqon lahaayeen maxbuus hadday noqon lahaayeen agooman hadday noqon lahaayeen bukaanada qaba cudurrada ku dhaca dhimirka mar labaad mar saddexaad ayaan leenahay walaalayaal aad baad u mahadsantihiin anoo ka faa'iidaysanayo en, munaasabadan en, waxaan baaq u diraynaa en, dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan kiraan ku jiraa kiraan ku jirnaa afar xarumood ayaa kiraysan afar kun iyo shan boqol oo dollar afar kun iyo siddeed boqol oo dollar ayaan bixinaa waxaan leenahay kirada ha nalaga saaro dhul ha noola iibiyo dacabshiir baaba la qaatay inay dhisto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
oo sharaf noo ah inaan halkan ku soo dhoweyno ururka eh, rayidka ah bulshada rayidka ah ee nagu soo booqday xabsiga dhexe Eh, waxyaabahan horta iyada yaalla ee sharafta weyn leh u keenay eh, dumarka walaalahooda ee halkan ku xiran kuwaasoo haddii dhib ka badani ay jirtana inta ay maanta yeeleen laba jibaarkeed ama saddex jibaarkeed yeeli lahaa maadaama annagoon wicin annagu ee iyagu intaan garteen waa salaaman tihiin waana idin soo dhowaynaynaa intaa dabadeed waxaan ku wareejinaa warka iyo soo dhowayntaba taliya ku-xigeenka ciidanka asluubta ahna ku-simaha taliyaha si uu hadalladii ku habboonaa ee ciidanka iyo marti sharafta noo timid u dhexaysay